بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu jawaazi jimaacihi imra'atahu fii qubuliha min qudaamiha wa min waraa'iha min gayri tacarudin liduburi kolkolley kitaab nikaax iyo umuurihii kuba tacalluqsanaaba inoo socday baabkuna wuxuu u baabaysan yahay bal ruuxii ama ninkii haweenadiisa marka uu la kulmayo kale hadduu laba xaalo iska ilaaliyo iyadoo caadale inuu u tago iyo inuu dee xagga dambe uga tago labada xaalo inuu iska ilaaliyo sida kale si dee iyo jihaadi ama kayfiyada iyagu matalan xaaladooda ama xaajadooda u gudanayaan shareecadu inay dee ogoshahay oo aanay xadayn ahayn ama aanay xara jirin kayfiyada iyaga cajab gelinaysa isugu tagaan kol haddii labada xaalo la iska ilaaliyo bal taas weeye baabku wuxuu u baabaysan yahay oo wuxuu markaa shaarixa ayaa tarjamada lehe yidhi baa-u bayaani jawaasi jimaacihi bal ninku utagiisa uu tago ama uu jimaaco banaanida ay banaantay imra'ata waaweynadiisa fii qubuliha maxalkaa mooye meel kale ma banaano dee daba ma banaana waa farjigeeda laakiin min qudaamiha min jihati qudaamiha xagga hore aw min waraa'iha aw min jihati waraa'iha ama dee xagga dambe kol aduu maxalkii dee waxa weeyaan zarciga uu ku kaa matala uu yahay oonu dhaaf ahayn xaggeeda jihadeeda dambe inuu gaba tago min gayri tacarudin lidubur isagoon ina dabadii ubanbaxayn ama aan meesha maxalka jimaacu aanu duburkii un ahayn macnaha hadduu sii jeed ugu tegayo hadduu soo jeed ugu tegayo haddii fadhi iyo jiif iyo si ay doonaan iyagay u taallaa taasoo shareecadii ma xadaynayso kol haddii maxalkii waladka iyo qubulkii ama farjigii ay tahay eenay ahayn dabadii aanay ahayn xadaثna qtaybaة بن سacيidi وabubكر بن أbي شhaybةa وcmri الناaqd wlfd لأbي bkri qaaluu lafdiga abi bakr baa le laakiin xadiidkii way wada wadaagsadeenoo siaas aanu aanu u ifraadin oo qaalo aanu odhana qaalou yihi kolkal way dhacdaa inuu qaalo kolba kii lafdiga lahaa isagoo ujeeda qaalo keliya yidhaaheen xadaثna سfyaan عan iبn الmnkdiri anahu samica jaabira yaquul ibn munkadirka ole waa ninkii caabidka ah ee hiqada ahaa ee caalimka mxamed ibn اlmunkadir ee taabiciga ahaa jaabir buu maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo kanat اlyahuudu yahuudi waxay ahay taquulu mid tidhaaha إida ata rajulu ninku hadduu u yimaado imra'atahu haweenadiisa min duburiha min jihati duburiha xaggeeda dambe weeye waa jihada dambe un fii quburiha laakiin maxalkii waladka maxalkii zarciga ama farjigii ugaba tago kaana alwaladu halkaa ay wax ay calool galaanba kaana alwaladu ilmuhu wuxuu noqonayaa axwala axwal mididhiisu ay kala jeedaan oonay saadi ahayn ama dee dhinaca waxa weeya wiilka uga jeeda ama dhinacan kale ee adigu indhihoodisu aanay saani ahayne ay jeedaan kaas buu ilmuhu noqon fanaزlat waxaa soo degtay nisaaؤukum xarثun lakum faأtuu xarsakum anaa shiئtum aayaddaas baa soo degtay lafdiga dambe aan la laqbayn doonaa aayadda aan gaadhna lafdiga dambe ama riwaayada dambe وxadaثna mحamed ibn رمxi qaala أخbarana laysu عan ibn الhaadi عan abi xaazimi عan mحamed ibn الmunkadiri عan jaabir bni cabdالlaahi ana yahuuda kale xadiidku waa kii uun taabicigii iyo صaxaabigiina waa iyagii oo waa xadiidkii uun laakiin intii kalea sanadkii ama ruwaadii isbedel kuba yimi marka waana rag aynu dhammaan soo wada aragnay ibn اlhaadna ee waa yaziid ibn cabdillahi ibn usaamat ibn اlhaad oo marar aan soo aragnay koluu inoo dhameeyo koluu intan kuba gaabsado abuxaasimkana waa abuxaasim alacraj waa ninkii ka warinayey sahl ibnu sacaad salamat bnu dinaar ee maaha abuxaazim alashjaci abu hurayre kaba warinaye ma aha waa taabici isaguna taabici kaluu kasii warinayaa oo abuxaazimna waa taabicun laakiin waa taabici yar taabici ka ron buu ka warinayaa xadiidka markaa jaabir ibnu cabdillaahi baa wuxuu yidhi ana yahuuda waa qolada yahuudeed ee dee madiinana waa kuwii degi jiroo dhowr reer ama saddex reer iyobaa madiine rasuulka ilaahay ugu yimi iyagoo degan ama hareeraheeda degan nimankaa reer yahuudeed kolleyna san baa nusqooyinka inoogu sugan oo ana yahuudan lama tasriifinee sarfigii waa loo diiday oo laba cilood dee waa calamnimo waayo waa qabiiladii magaceed ama reerkaas iyo taniis ahaan baa ku kulmay oo tan baa keentay manciga laga manciyey sarfiga ana yahuuda yahuud kaanat waxay taquulu mid tidhaaha waa iyaga odhan jiray weeye idaa utiyat ilmar'atu haweeneydii haddii loo yimaado min duburiha waa min jihati duburiha maaha in dabada laga jimaaco ee waa xagga dambe iyadoo ujeeddadu sii jeedo un fii quburiha laakiin maxalkii dee jimaaca ama markaa farjigii uun uma xamalat ay saas ay wax ku uuraysato kulanka caynkaas ay kuba uuraysato kaana waladuha ilmaha ay dhasho ee jimaaca kaba dhashay axwala axwal buu noqonayaa mid indhihiisu aanay saani ahaynay dee ay kala jeedaan baabuu noqono ama dhinacay taas si wuxuu dhinac kala eegayaba adigu aanay saanihan dadkan dee kolkol aan aragno de waa ceyb ama khalqi ahaan oo xaggan indhaha ahoo dee taas alaxwal qolooyinkan dee ruwaadda iyo dee caasim laxwal iyo raglana de waa wixii loogu laga naanaysani ay uguba baxday waxay idun arrintaasi abuurka un ku tacalluqsan qaala saasay odhan jireen oo dee waa markuu jihadii dee qaaliban markaa toosnaydna lagu kulmi jirayna uu kaba jeediye iyadoo sii jeeda uu laba kulmay ayuu waxa weeye de ama uu tegay ayaa tana ka dhalanaysay leeyihin oo ilmihii baa saa noqonaya qaala wuxuu uhi faunzilat waxaa la soo dejiyey nisaa'ukum xarhun lakum faatuu xarhakum anaa shitum waa iyagoona dee waa halkaa la iska ilaaliye aayaddan baa soo degto markaasa uu nusuulkii aayaddan qisadaas ama arrintaa yahuudi ay odhan jirtay nimankii la deganaana madiina ayay ahayd oo ilaahay wuxuu uhi nisaa'ukum haweenkiinu xarhun beer bay idin yihiin lakum idinka beer bay idin yihiin oo dee waa tashbiihaan oo imakaa dhulkiiba markaa shinidii lagu daadiye ee bal matalan dee la waraabiye ta ama biyihii waa kuwa nabaat iyo zaracii baa kaba soo baxa dee dumarkiina la kulankoodan iyo utagoodan ayaa waxa weeye maxal zarci weeye raximkoodiibaa ama noqonaya ee waxa weeyaan meeshii wax lagu beeranayay oo dee wixii soo baxayeyna ilmihii buu noqon markaa la kulmo oo waa nooc yar mushaabaha labadoodii kaba dhaxaysay haddaba beer bay idin yihiin oo kulankan aad la kulmaysaan dee ayaa wax beeranaysaan oo wixii bee beertiina waxay noqon awlaaddii faatuu canaayimaada oo iyagii xarsakum waa zarcigiina ama makaankiina waa maxala zarcikum maxala xarsikum anaa shi'tum waa kayfa shi'tum si aad doontaan kol haddii inay duburtu meel xarsi maaha xarsigu farjiguu noqon halkaasaa dee marka ilaahay qadaro ilma uu kaba beermayaa marka kulanku uu kaba dhaco markaa si idinku aad doontaan uguba tago macnaa waxa weeye uun kol hadduu ruuxu duburkii iska ilaaliyo xaydkiina dee ilaahay baaba yidhi faactazilu nisaa fi lmaxiida wax banaan maaha bal dembi xun weeye taasna uu kaba dheeraado kayfiyadii iyada loo kulmayey dee iyaga sidii cajab gelinaysay noqonoo haddii dee ay soo iyagoo bal matalan xag hore ay tahay iyo haddii xag dambe iyo hadday fadhi tahay iyo hadday jiif tahay iyo bal kol haddii maxalkaa aan la dhaafin shay bannaan weeyo ruuxii looma xadaynayo waxaan yahuudi ay sheeganayaanna taas kama dhalanayso sababtoodu taa maaha sababtoodu taa maaha ee way idiin bannaantay weeye marka annaana kolley min aynana la macnay noqotaa kayfana iyo mataa intaba oo way ka wada acamsan tahay oo saddexeedooba macnahooday yeelataa oo dee intabana aayadda waa laguma fasiray waayo waa macnaha anaa shitum ay kayfa shitum waa xaaladii aad doontaan oo dee min qucuudin waidijaac iyo dee maalan iqbaal iyo idbaarba anaa shitum mataa shitumna iyada dee taas waa waqtiga aad doontaan oo waqti laydin xadaynaya taasna ma jirto kale dee waqtigaa dee jimaacu bannaanyii ay tahay anaa shitum min ayna shitum waa jihadii aad doontaan oo ugaba timaadaan oo dee weliba hosan dee sababtana ay haydoo haddii ay tahay iqbaal iyo hadday idbaar tahay hadday min alqubul tahay iyo hadday min jihati dubur ay tahayba ama min jihati lwara aan kaba cabire intiiba shay bannaan weeye way idin bannaan tahay bal markaa taasi shay bannaan weeyo macnaa sa aan yidhi labadood say isugu istimtaacayaan shareecadu kolley taa ma xadaynayso waxa weeyaan kayfiyada dee markay umuurihii ahid itaqi lxaydata wadubur waktigaasun labadaa xaalo un layskaba ilaaliyo si kale waa si jaa-isa un si banaanun iyagay kuba xidhan tahay ee taasna waxba looma xadaynayo xadiidka san baa saxiixa muslim noo dhacday riwaaya abi daawuud baa waxaa timi sabab kaloo aayaddu ay leedahay oo sabu nuzuulba ah oo dee markii dadkii iyagu reer makaad ama muhaajiriintii ay madiine yimaadeen laba aadna way u kala durugsaneen dhowr boqol oo kilomitr baa waktiga uga dhexeeyo inta badan dee xididkoodu waa yaraaba markaasaa waxay ay madiine yimaadeen baa dee la kala guursaday oo nin muhaajiriintii kamid a haweeney ansaare guursaday de waktigii kula yimi ayaa iyagu dee si ay iyagu yaqaaneen oo malaa ah iyadoo qadaadka u jiifta kulankoodu inuu dhici jiray reer maka ayay haweeneedu qoonsatay oo tiri anagu seemaanaan oqoonoo deetay diidaybo malaa iyagu ay ahayd un iyadoo dhinac u jiiftay in kulanku dhaco ama calaa jambi iyagana istalqay ahaydba burankii baaba adkaado dee waabay gaadhay sida rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaas baa aayadani soo degtay abi daawud iyabaa taas yadna kale culimada kuma xambaareen oo waktiyo iskuma dhow uun labada xaalaba jawaab bay u tahay ee waana laba macnoo dee adigu ha kala dunaadeene laakiin waxay kuma kulmayaanna waa meel keliya uun oo labadaba jawaabun bay uba tahay oo dee wuxunbaa lagu xambaari waana jiraan aayaad kaloo saa culimadu intay laba sababood oo kala duwan ay u yimaadeen ay yidhaahaan markaas dee tan iyo tanba way kuma soo degtay ay yidhaahaan khaasatan markay waktiyo isku dhow uun arrimahani dhaceen oo tana sabab bay noqonaysaa tana sabab bay noqonaysaa jawaab bay aayadduna labadiiba u tahay macnuhuna kulankii caynkaas ahaa waa jaa-isun weeye kolley riwaayaadka xadiidkana adigu duruqun baa inoo dambaysa iyo alfaado koobane kolley khulaasadu taas bay noqonaysaa laakiin kole adii aayadda ana markaa fa'tuu xarsakum xarsina waa maxalu sirc maxalulxarsina dee wuxuu noqonaya un farji marka jihadii looga imanayay tay doontaa noqotee lakiin maxalkii inaan la gudbinin waayo addubar iyadu maxal xarsi maaho dee ma banaana oo iyadii asal ahaan ma banaaneen وxdثna qتيبة بن سعيid qال xdثna أbو cawانة xا وxdثna cبdالوارث بن cبد الصمد qال xdثnي أbي عن جدي عن أيوب xا وxdثna محمد بن المثنى qال xdثna وهب بن جرير qال xdثna شعبة xا وxdثna محمد بن المثنى qال xdثna عبدالرحمن qال xdثna سفyان xا وxdثnي عbayd اللhi بن سعيid وهاrون بن cبداللahi وأbو mcن الرqاشhy qالوا xdثna وهب بن جرير qaaluuduna waa saddexan dambe saddexdiisa sheekh buu ujeedaa cubayd للahi بن سعيid iyo hاrun بن cabdاللahi iyo abu mcن الرqاشhi oo زayd iبن يزيد la ydhaha hore aan usoo maro ثقa زayd iبن يزيد baa la ydhaha saddexdan sheekhadiisu leeyahy qaalوا xdثna وهب بن جرير marka وhب baa muxuu yihi xdثna abي abihi جرير بن cبدالحميد qaala جريrna samictu نucman بna rashidi waxaan maqlay nucman ibn rashid waa nin kitaabkeenan xadiidkan iyo xadiid dambe kula hore aynaan usoo arag waana nin bal matalan kolley saduuq xaafid kaba cabiro laakiin xifdigiisu aan u fiicnayn ese dee waa mutaabaca iyo duruqdaas weeyaan oo xadiidka isagu maaha xadiid asalay in lagaba warinayo isaga kolley qolooyin kala duwana xadiidka ama ninka way daciifiye amba ninka nucmaan ibnu rashid ibnu macina qowlkiisu waa iskhilaaf kalow daciifiyo kalow tawsiiqiyaa way jiraane xadiidkan iyo xadiid dambe ayuu kitaabka ku leeyahay arrinkuna waa inaga aragna duruqda badan buu xadiidka yeeshay oo uu qeyb ka mida yahay waa mutaabaca uun yuxadiثu can zuhriy haddaba nucmaan ibnu rashid baa wuxuu ka waramayay zuhri xa weli xadiiba inagamay dhammaane وxdثnي سليمان بن معبd qال xdثna معل بن أسد qال xdثna cبدالعزيز وهو بن المختار عن سهيل بن أbي صالح كل haaؤuلaaءi kuwa dhamaantood yar fiirsada un rag badan baa aynu horeynay waa لح dhexdoodii baa محamed بن منkdir oo markii hore aynu soo hormarnay kolna أبوxaaزim ka warinayey kolna سفyaan iبن cuyeyne ka warinaya laba hore ayaa لح kale ka warinayaan xadiidkii dhexdiina markii ugu horreysay abu cawaana wadax ibnu cabdillahi alyashkuri ayuu ku joogsaday sheekhu welibana markaa haddaan dariiqaa eegno in moxamed ibn lmunkadir iyo muslim laba nin oo keliya udhexeeya waa qutaybe iyo abu cawaana keliya udhexeeya xadiidka rubaaciyaadkiisii buu noqon haddana muxuu yihi sanadka ku xigayga ama dariiqa ku xiga xadaثna cabdالwاriث iبn cabdالصmd qaala xadaثanii abi can jaddi can ayuba waa afar dhan halkay laba ka ahayd halkaasi waayo ayub weeye ka labaadee abucawaano la siman markaasna dariiqana in muslim iyo marka la eego moxamed ibn اmunkadir afar baa udhaxaynaya halkay laba kii uga dhexaysay afar dhan baa udhaxaynaya waa dariiq naazira cabdilwaariث ibn cabdisamed ibn cabdilwaariث oo dee horeynu usoo maray oo kolley saddexdan isdhalay ninka ugu yar dee labada nin ee kale oo aabbaha iyo awogu way ka heer sareeyaan ninkan bal matalan sheekha muslima cabdilwaariث ibn cabdisamed ibn cabdilwaariث ibn saciid atanuuri bal matalan waa d labadooda waa hiqaad e lakiin isaga kolley martabadooda ma gaadhsina lakin waa rijaasha muslim isagube bal ayub waa ninka labaad dariiq saddexaad buu ku laabmay oo muxuu yihi moxamed ibn اlmusanna wahb ibnu jariir shucba kanna waa saddex labadoodii buu udhexeeyaa mid isagayne shucba ayaa isna moxamed ibn munkadir ka warinaya oo ninka saddexaad ee raggaa la siman haddana xaq waa kan yidhi moxamed ibn اlmusanna iyo oo markii horena hadda dariiq hore lahaa ayaa dariiq kala yeeshee cabdiraxmaan kuna waa cabdiraxmaan ibnu mahdiya sufyaan ibnu thawri sufyaan ibnu saciid markii hore sufyaan ibnu cuyeyna dariiqii ugu horreeyaan kusoo aragnay bal matalan imikana waa saddexun dariiq afraadna muxuu yidhi oo sufyaan baa ninkii afraad noqonaya markaa waxaan haysanaa abu cawaana ayub sakhtiyaani shucbat ibnu lxajaaj sufyaan ibnu thawri afar ba halkaa aan ku joognaa wuxuu yihi haddana وxadaثnii cubayduلlahi بnu saciid وharuun ibn cabdiلlahi wa abu macnin qaaluu waa mid keliya un ruux keliya ismin qaaluu xadaثna wahb بnu jariir qaala xadaثna abi qaala samictu nucmaan ibn الrashid yuxadiثu can الzuriy kan baa ka dheeraaday kuwii hore o dhan bal eeg saddexda hore sheekadiisu dee mid baan ka soo qaadaynaa wahb ibnu jariirna waa nin labaad aabihii jariirna waa saddexaad jariir ibn cabdixamiid maa markii hore carabkii uga dhacay waa jariir ibnu xaazimi نعmaan iبن rashidna waa nin afraad zuhrina waa شhanaad marka moxamed iبn mkadir iyo mslim maxaa udhexeeya halkan شhan baa udhexaynaysa dariiqii horena afar baa udhexey dariiqan baa ugu naasilsan haddana muxuu yihi sulayman iبn macbad mcl بn asad cabdالcaزiز iبn الmkhtaar suhayl iبn abi صاlح waa afar imikana marka isku wada daro waa suhayl iبn abi صاlح oo kan ugu dambeeyey ah zuhri oo ka isaguna kii ku xigay ahaa iyo marka markaan eegno sufyan الthawri iyo shucbat ibn اlxajaaj ayub sakhtiyaani abu cawaana lixdoodaa weeye laba horena way inoo horeeyeenoo isaguna asxaabtii uun ama xertii ibn munkadirah abu xaazim salawat ibnu dinaar iyo sufyaan ibnu cuyeyna laba horena way inoo horeeyeen xadiid keliyana weeye waa xadiidkii moxamed ibn munkadir haddaba dhammaan kul haulaai can moxamed ibn اlmunkadiri can jaabirin bihada اlxadiidi xadiidka aynu ka soo baxnay marka intaynu soo aragnun bay ragga badankoodu lahaayeen dariiq keliya ziyaado leh waa dariiqan wazaada fii xadiidi nucmaani can الzuhriyi xadiidka nucmaan ibnu markaa raashid ee uu zuhri ka warinayo wuxuu ku siyaadiyey in shaءa mujabiyatan wa in shaءa gayra mujabiyatin gayra ana dalika fii simaam waaxidin macnaa intan kolley macno weyno ay soo kordhinayso imika taasi ma jirto tafsiirun bay umuurihii hore u ahaan laakiin riwaayada zuhri ayaa ziyaadan lahaydoo in shaء hadduu doono waa u tegaya mujabiyatan waa muka mukibatan calaa wajiha buu nawowi makbubatan calaa wajiha buu kuma fasiraya ama baarikatan leh iyadoo tu'san oo kale ama dee u fadhida wejigeedii uma forarto sida adigu tu'san wa in shaء gayra mujabiya jiha kale ama qadaad ha noqoto ama dhinac ha noqoto ama si uu doono laakiin maxaa jirta gayra ana dalika arinkaas iyo kulankaasi fii simaamin waaxidin fii manfadin waaxidin manfad keliya oo ah dee farjigii iyo maxalkii waladka ina xarsigu halkaas buu noqonayaa meel kaloo beeri ka imanaysaa ma jirto kol haddii simaamku meel keliya yahay si alla sidii ay iyagu isla ogolaadeen ama ugu tegayo taasi shareecada uma xadaynayso xajri ma jiro way u bannaan tahay xaafid ibnu xajar baa wuxuu fatxulbaari kuba yidhaahaa intan ziyaadadan isagoo ka hadlaya haadihi ziyaadatu yushbihu an takuna min tafsiiri zuhri waxa suurtagala way shabahaysaa buu leeyahay maaha ma jasminayo inay intan in shaءa mujabiyatan wa in shaءa gayra mujabiya zuhri tafsiirkiisii ay tahay muxuu taa u leeyahay way shabahaysaa way u eg tahay sababtu zuhri keligii maaha intan aan kitaabkeenna ku hayno dee dad kalena way jirayaane sideed bay noqotay ibnulmunkadir xertiisii ah zuhri mooye toddobadii kale riwaayadooda kumay sugnayn waa riwaayadii zuhri inu markaasu kuma cabiray likhuluqiha min riwaayati gayri min asxaabi ibni munkadir maca karatihim waayo ziyaadadani way ka maran tahay zuhri riwaayadiisa wixii aan ahayn oo xertii ama asxaabtii ibnulmunkadira iyagoo badan maca karatihim marka taas baa waxaad moodaa inay dee hadalkii horena way noogu dhan tahayoo kol haddii in faatuu xarsakum anaa shi'tum aan nidhi un labada xaalaa la iska ilaalinaya bes dee waxa weeyaan waa cibaaro say doontaaba noqod waa markaa si laisugu loo kulmayo jief iyo de waxa weeyaan ama fadhi iyo si kale sii jeed iyo soo jeedba adu waa waxa weeyaan shay banaan marka waxay tahay in hadalkii horey mafhuum ahayde bal wuxuu leeyahay kol haddaan dadkii kaloo dhamu sheegino riwaayada zurita waxaa dhici kartaba inaanay marfuucba ahayne ay tahay uun tafsiir uu sii fasiray uun zuhri uu meesha macnaha kuga sii caddeeyey kalley baabku waa inoo dhammaaday macnuhuna waa inoo cadiyey baabu taxriimi imtinaaciha min firaashi zawjiha kolleyna dee jawaab caama inoo haysanaa xadiidka aan kuma haysano jawaanibtaasun kol hadday labadii isu fasax yihiin wixii shareecadu ay mancideen ay iskaba dhowraan jihadii kale laysugu istimtaacayo iyo wixii bal maalan taasi iyadoo xad ma laha weeye waa shay jaa-izawn baabu taxriimi imtinaaciha min firaashi zawjiha baabu bayaani taxriimi imtinaaciha imtinaaceeda iyo diidmadeeda ay diido haweenaydu min firaashi zawjiha ninkeeda gogoshiisa isagoo dee u yeedhay ama dalbay taas xaaraamnimadkeeda xaaraam tahay ayuu baabkeedii yahay oo macnuhu waxa weeyaan waa haddii dee ninkii uu iyadii uba yeedho gogoshiisii ugu yeedho isagoo qaradkiisu dee arrinkaa iska mafhuumkaa uu yahay oo iska diido isagii bal matalan taasi shay aan ja de waa xaq uu leeyahay oo dee bal matalan waxaan jaa-isayn bay ama xaaraan bay ku dhacaysaa dembi bay kuba dhacaysaa waana ta axaadiisay nooguba iman وxadثna mحamed بن المثنى وبن بشhاaر wlفظ لبن المثنى qaala waxay yidhaaheen labada mحamed waxa weeyaan waa kana kafarasay rihaab bay heshaan waxay u yidhaahaan macnaa waa dee laba ninoo aqoontoodu aada u sarreysay raggan kusuushan lixdaanina u wada sheekya ahaa sanad bay wada dhinteen oo isku dabaqana ahayd sanadna wada dhintay isku bedeedna aha oo yidhaaheen laba farasoo dee la tartansiinayo la beratansiinayo kaleo laytalo keebaa horeeyo keebaa horeeyo kale ama dheerayn oo kaley ahaayeen ba sanada laba boqol iyo labayo kontonkii jirana labadooduba bay wada dhinteen labadoodaas baa maxay yidhaaheen xadaثna mحamed بن jacfari qaala xadaثna shucbatu qaala samictu qataadaةa yuxadiثu can zuraaraةa bni awfa can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala anahu qaal sanadku waa dadkii aynu soo aragnay dee ha kala badnaadeene laakiin zuraaro oo kale dee qataado iyo raggani waa rag wada badan intan oo kitaabka kusoo noqnoqdo habeen iyo laba haddaynaana rag kolley ka kale ama kolley toddobaadka wuxuun aan kaba arkayno ee zuraara isagana horeynu soo marro waa nin taabici ahaay oo qaadina kolley ka ah meelo ciraaq ka mida qaadi kaba noqday oo dee caabidna ahaa oo dee kitaabkeennana hore aynuguba soo aragnay bal isagoo salaad subax kuba jira oo dee mooye qaadina u ahaa kolley dadkii tukinayo yaa ayuha lmudathir aqriyey ayaa faidaa nuqira fi naaquuri markuu soo gaadhay ayuu dhacay oo deeftina ay sidii kaga baxday siraart bn awfam kolley la arko dee inay dhanasigii iyo tan iyo wixii cabsidii dee taasna ajashiisna ay waafaqday uun cabsidii isaga gashay oo faidaa nuqira fi naqur ayaa de markaas u dhacay oo dhintay can zuraarati bni awfa can abi hurayrata can nabiyi sala اllahu alayه wasalam qaala anahu qaal idaa baatat hadday barido almar'atu haweenaydu haajiratan xaalaytay mid ka hijrootay oo firaasha zawjiha ninkeeda gogoshiisii dee ka tagtay weeye oo waa iska diidayba lacanata waa isagoo hadda dee u yeedhay uun taas oo iska diido lacnataha waxaa lacnada almalaa'ikatu malaa'igta ayaa lacnada xataa tusbixa ilaa ay ka waaberisanayso waagu uga baryayo dee inta badan kol haddii waagu baryana waxaa arrinkii uu baahnaay uguba yeedhayo waktigiisii malaha waaba tegayo waa waktigii de inta badan la samayn jiray waktigaa horuu ahaa ee adigu bal ilaa ay ka waagu uga baryayo malaa'igtaa lacnadaysa habaaraysa bal xadiidka duruqdiisaan wada gaadhayna وxadثnيi yaحyى بن xabيb qال xadثna khالد yعnي بن الxاariث qال xadثna شhuعbaة بhda الإsناaد وqال xatى تrجiع xadiiثku waa xadيiث شhuعبة شhuعبة daريqan iyo daريqii horeba ay ku kulmayaan ee markii hore محamed بن jaعفar غundar ama ayaa ka warinayey شhuعبة iminkana nin kaleo ثiqo ahoo khaalid ibn الxاariث la yidhaaho oo horena kitaabka dee riwaayaad hore ku lahaa ayaa shucbo kaba warinaya isnaadkuna waa isnaadkii hore uuna waa intii shucbo ka dambeysay waa kaa hore uuna isnaad labaad ma yeelan lafdiguna waa intii hore laakiin halkii xataa tusbixa bedelkeedii ayaa maxaa dhacday lafdigan waqaala xataa tarjica ilaa ay dee arrintii ka soo noqonayso diidmadaas ay soo laabmayso wixii ka soo noqonaysa ama ka toobad keenayso dee waxa weeyaan malaa'igtu way habaaraysaa ama way lacnadaysaa bal xadiidku waa xadiidkaa hore un xadiidkii abu hurayre un duruqdiisii kuwo kale waaba kuwan oo dee aanay shucbaya kuba sugnayn xadaثna abi cumar qaala xadaثna marwanu can yaziida yacni bna kaysana can abi xaazimi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam abu xaazim markii dhaweyd abu xaazim salamat bnu dinaar baan soo aragnay kani waa abu xaazim kii kale ninka abu hurayre kaba wariya salmaan alashjaci oo kolley alashjacina reerkan kamuu dhalane haweeney cazo la odhanayo reerka ahayd baa mawaalideeda uu ahaa ama mawlaheeda uu ahaayo tan baa deeto reerkii loogu nisbeeyo rag badan oo dadka hadarkayno reero loo nisbeeyey kolley reerahaasi waa wala ahaan baa loogu nisbeeyo dee barhkooda ay aimadii waaweyneed ay kaba mid ahayn sida lays ibnu sacd alfahmi reerka kama dhalane waa dee mawaalidiisii une bal matalan haddaba abu xaazim alashtaci weeye salmaan عن أبي هريرة قال أن قال أنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم والdي ilah baan ku dhaartay نفسيi نفتaydu biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay mا min رaجuل nin ma jiro yadcوu u yeedhaya امرأatahu haweenadiisa فيf ilىa فirاaشhiha gogasheedii dee iyaga kaba dhaxaysay fatأbى عalayhi ay iska diideyso ilaa oo uu jiro oo la helo haweeney taasoo kale ah ama dee xaaladeedu ay taa tahay kaana wuxuu ahaanayaa aladii kii fi samaa'i samada ahaaday saakhidan mid u cadhaysan calayha korkeeda riwaayadii hore waxaan ku soo aragnay lacanata almalaa'ikatu xataa tusbixa riwaayo dambe waa xadiidkan un duruqdiisana mid kale ay noo dambeyso lacanata almalaa'ikatu xataa tusbixa markaa dee waaban kuma fasiraynaa oon ku fasiraynaaba aladii kaana ilaa kaana aladii fi samaa'i saakhidan malaa'igta sayna waa xadiid keliya duruqdiisii labadaa ta hore iyo ta dambada malaa'igkaa kuma timi halkan in malaa'igba loogaba jeedo haddaa markaa taas ay tahay dee maj fi samaa'i waa macnaheedii asalka ahayd ee darfiyada ahayd oo dee waa malaa'igtii samada ku sugnayd ayaaba u cadhoonayso dee iyagii baaba inay waxyaalihii iyaga wadiifadooda aha kaba ayaa maxay kaba mid tahay cadhadan iyo inay lacnadaan o ay habaaraan oo habaarka bade waa cusyaankaa ay laba timi waxaa kaloo ixtimaala inuu aladi dee ilaah loo jeedo subxaanahu watacaala markaa fiidu bimacnaa calaa bay noqonaysaa amintum man fi samaa'i oo kaloo fiida bimacnaa calaa macnaa cala asamaa saakhidan calayha mid u cadhaysan buu ahaanayaa xataa yardaa canha ilaa ninkii uu ka raali noqdo bal xadiidkan dariiqa ii dambeeyana aan dhameeyo waxadaثna abubakr بn abi shaybata وabu quraybi qaala xadaثna abu mucaawiyata mxamed ibnu khazim marwaanka hadda xadiidka hore inoogu sugnaada marwan ibnu mucaamiya laakiin walaal ma adigu de adigu ninkani ma dhalin baan ujeedaa adigu marwan ibnu mucaawiya waa nin kaloo xaafid ahaayon hore usoo mare waxadaثanii abu saciidin اlأshaj qala xadaثna wakiicun abu saciid ilashaji isna waa nin kitaabka kusoo noqnoqda sheekha muslim weeye siduu bukhaari iyo an shanta kaleba ugu sheekh yahayo sagaal sheekh ay ku kulmaan buu ninkana alashaj abu saciid alashaj cabdullahi bnu saciid baa la yidhahaa magaciise cabdullahi bnu saciide horeanaynu usoo aragnay marar baan soo aragno waa sheekhadan muslim bal dee raggaa hore saddexdan kale labadan kale moxamed ibnu musane iyo ibnu bashaar iyo uu la mid yahay xagga marka la eego inay lixdan sheekhba ay ku kulmeen oo waa sida la-aan ay wax kaga wariyaan bal waa kaa cabdullahi bnu saciid qaala xadaثna wakiicun xa وxadaثnii زuhayr بnu xarbi wlafdu lahu lafdiga soo socdana زuhayr lafdigii weeye qaala xadaثna jariiru jariir بnu cabdالxamid kulhm can الأcmaشhi marka waa jariir iyo wakiic bal maala labo taas ayaa iyagu waxay kaba iyo dee abu mucaawiya saddex weeye abu mucaawiya oo abu kurayb moxamed ibn calaa iyo abubakr ibn abi shayba ay ka wada wariyeen weliba abu kurayb moxamed ibn calaana wuxuu la mid yahay moxamed ibnu musane iyo moxamed ibnu bashaar iyo abu saciid ilashaj oo sagaalka sheekhayn sheegno ayuu kaa mid yahay caawa afar baan haynaa bal shanta kalena habeen kalaan raacin doonaa biidn illahi tacaala caawa afartoodani waxay kaa mid yihiin sagaalkan in tobnaadna waa lagu daraa laysku khilaafsanya waayo riwaayada bukhaari baa dee markaa ixtimaal ama shaki ku jira inuu bukhaari kaba wariye bal waxa weeye intaasin waa afartan waaba raggaa ay sheekadaas lixdii ama usuushan lihi ay kuba kulmeen ayay afartoodan imaka intan baabka inooguba sugan ay ka mid yihiin abu mucaawiye iyo wakiic iyo markaa jariir saddexdoodaasba uu leeyahay kulluhum can ilacmashi can abi xaazimin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam idaa daca rajulu ninku hadduu u yeedho imra'atahu haweenadiisa ilaa firaashi gogashiisi markii horena ilaa firaashi ah waa xadiid keliya un dee gogashu waa gogo labadoodiiba idinka dhaxayso oo gogashoodii oo haweeneedna waa loo tiirin karaa ninkiina waa loo tiirin karaa ama loo nisbaynayaa falam taatiya aanay u iman fabaata uu baryo habeenkiibuu saa ku baryey kadbaana xaaluu yahay mid cadhaysan calayha iyadii u cadhaysan lacnata almalaa'ikatu malaa'igtu way lacnadaysaa xataa way habaaraysaa xataa tusbiixa ilaahay waa beriisanayso bal xadiidka alfaadihiisi iyo duruqdiisii waan aragnay ta xadiidka inooguma suganaa wuxuu inoo caddaynayaa ama daliil u yahay inay xaaraam tahay ama aanay bannaanayn haweenaydu iyadoon cudurdaar sharciga a lahayn inay dee waxa weeye go markaa gogashii dee ninkeedii ka hijroobto ama ay kaba tagto iyadoo diidaysa yeedhitaankiisii bal taas nawi baa wuxuu leeyahay xaydka oo kale cudurdaar maaha xagga imtinaaco walow aanu la kulan uu la kulmaa aanu banaanayn laakiin dee istimtaacii kale iyo mubaasharadii kale waa wax u banaan oo taasi cudurdaar ma noqonayso bal waxa weeyaan horta taasi way nooguba sugan tahay laba laftiina waan haynaa xataa tusbixa iyo xataa tarjica kollay laba macnoy kala keenayaan oo midiilaa waagu ugaba beryo dee qaaliban malaa waktigaa marka la gaadhada isagii waa haatan iska iloobayaaba wixii waktigii inta badan waxyaalaha la isugu yeedhayo la samayn jireenoo waa baxay taas bay noqon oo qaayaa loogaba dhigay laakiin xataa tarjica waxay keenaysaaba dee ilaa iyada wixii ay kaba soo laabmayso oo wixii dee waxa weeyaan noqodkeedu waa inay wuxuu kol hadduu macsiyo yahay macsiyada laabanka laga laabmaa toba buu noqonayaa wixii ay kaba soo laabmayso in habaarkani iyada laazimayo labada xaalaba way noqon oo markaa waxa weeye haddii dee bal maalan iyadii intii aan waaberigiisaba la gaadhin ama habeenkii wixii ay kasoo noqoto oo ay wixii kaba soo noqoto dee lacnadii ama istimraarkii lacnadu way joogsanaysaa haddii taasi aanay dhicina ilaa waa berigii taas dee waxa weeye inta badan waktigaasna malaa waa iskaba jeedsanayaaye iyadu wixii baa soconaya weeye laakiin laftigan dambe fabata khadbana ayaa isaguna wuxuu inoo faa'iideynayaa oo kale haddii dee ay dhacdo inuu u yeedhay oo iska diiday oonu waxba tii ka cadhoon iyadii isaga cudurdaaro u garaabo oonu ina waa xaqiisii u iska daayo ma imanaysa lacnadii iyo in arrinkii ma imanayso lacnadii ma imanayso waayo rasuulku muxuu yihi fabata khadbana uu markaas saa ku seexdo isagoo cadhaysan ee haddaanu kaba cadhoonba uu garaabo iska daayo xaqiisuu riday bay noqono iyadna lacnadani ma imanayso ama arrinkani dee waxa weeye ama ilaa kana ladii aleyhi fi samaa kana aladii fi samaai saakidan caleyhadaasi ma imanayso ee waa haddii waayo waa xaqiisii waa iska dayn karaa waa ridi karaa bal markaa taasba weeye almuhim waxa weeyaan uun dee iyadii waxa waajibku noqonaysa dee daacada jaanibka ay kuba adeecdo haddii taasi aanay dhicin iyadoon cudurdaar sharciya lahayn ee tanay mudanaysa haddii isagu aanu xaqiisii kaba tegin oonu dee iyadii intuu u garaabay aanu iskaba dayn oo dee aanu isaga iska saamixin baabu taxriimi ifshaai siri اlmarأati hada kani baabu bayaani taxriimi ifshaai siri اlmarأati haweeneyda sirteeda faafin la faafiyo xaaraamnimadku xaaraam yahay ayuu baabkeedii yahay kolley sirta halkan waxaa looga jeedaa sida laftigaba inooguba iman imaka ee noo soo socota labadan ruux dee kolley waa kuwa guriga isla gelaya kadinkii xidhanaya daahiisii daysanaya waxyaalo dee markaa wixii ilaahay u baneeyey shahwadooda gudashadoodii wada samaynaya marka labadooda wixii dhexdooda dhacee umuurtaa istimtaacaya waxa ay samaynayaan kuba tacalluqsan ama dee midkooda ama iyadii kaba dhacaye hadala ama ficila waktigaa dee facilkaa ama waxaa laba samaynayo taas baa sirtii noqonaysa waa arrimo sir a weeye waana arrimo ammaano a weeye marka taasoo kale in laga sheekeeyo laga waramo oo waxaa la sheeg sheego ama ninku ka sheeg sheegaya ha noqdo waxyaalaha iyaga dhex maraya wixii dhacay ee iyaga dhacay ma dee bal matalan dhexdooda dhacay ama iyadoo haweeneydu ama naagtu haba sheeg sheegayse shay xaaraama ayuu noqon oo labada dhinactoona aan uba banaanayn baabkuna taasuu ban ayuu baaba u baab yahay xdثna abubكر بن أbي شhayبة qال xadثna مrوان بن معاaوية عن cمر بن حمزة الcmrي qال xadثna عبدالرحمن بن سعد qال سمعت أbا سعيد الخdري يqول qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم bl cمر بن حمزة الcmrي waa نسبة إلى cمر بن الخطاaب horta cمر بن الخطاaب baa loo نسbeeyey oo waa qoyskii iyo aalkii cmر weeye ninkuna kolley dee waa cumar ibnu ninsaa usii dheer maaha oo dadkii saxaabadii midharhkii ugu dambeeyey sooba gaadhay laakiin muu arag cid kaba mid aho atbaacu taabiciinti unbuu raggoodii ugu waaweynaa kaba mid yahay bal sikaaru taabiciin waa la mucaasaroodo waa la da ee cumar ibnu xamsata ibnu cabdillaahi ibni cumar weeyaan oo waxaa u awoowa cabdullaahi ibni cumar xamsahan baa ina cabdillaahi ibni cumar ah taasba weeye horta alcumari horena umaynaan soo arag oo bal matalan kitaabkeennana dhowr xadiid buu ku leeyahay ilaa lix xadiid buu kuba leeyahay kitaabkeennana laakiin imaka inoogu horeysa kolley ninkanna marka la eego xaal ahaantiisa waa nin culimadu dee marka la eegaayo daciifiyan ama waa nin daciifo weeye allahuma xaakim iyobaa dee axaadiidiisa u wariye kaba cabira inay axaadiidiisu ay toosan tahayba laakiin axmed oo kale axaadiidiisa wuxuu kuba tiriya axaadiid manaakiira inay tahay adigu bal kolley waa nin la daciifo xaafid bn xasan bal cibaaradiisii dee taqriib kuba lahaa daciifu min asaadisa waa nin daciifa oo saadise kaba mid ah taasba weeye xadiidka dariiqiisa labaadna waa leeyahay oo isaga ayaa kuba sugan baabkiina kii hore haddaan ahayn nucmaan ibnu rashido aan idhi waaba dee akar min waaxid ama dad kala duwan oo culimadii kaba midaa daciifiyey laakiin yuu la socdayba dad aada u badan baa xadiidkii warinayay oo isagii sheegidiisa la sheegay sheegitaan la-aantiisu isla mid un bay hado halkan laakiin halkan baabka cid kaleba kuma sugnaa xadiidka waa kan un ama iyo dariiqiisii cid kale kuma sugno ee waaba iska yar ishkaal in xadiid asala weeye ninkiina intoodii badnayd walow dee xaakimiya ay leeyihiin waa dee waxa weeyaan ama axaadiistiisu way toosan tahay laakiin dee aimadii badankoodu ama aimadii saas baa qowlkoodu yahay laakiin maxaa jira kolley mawduucan xadiisadani ay kuba tacalluqsan yihiin axaadiid kala duwan oo kutub kalea kuba soo aroortay shawaahid bay leeyihiin oo taas macnahaasa de inoo xoogeynaysaba weeyaan oo kolley barhkoodna waan tilmaami doonaa xadiidku markaa wuxuu hi abu saciid alkhudri qaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay baa yidhi ina min ashari الnaasi dadka kuwa ugu shar badan waxaa kaba mida cind allahi ilaahay agti war amus dhebel ninka hadlaya ina min ashari الnaasi dadka kuwa ugu shar badan waxaa ka mida cind allahi ilaahay agtiisa mansilatan xagga martabada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha arajula nin yufdii gaadhaya ilaa imra'ati haweenadiisii macnaa yasilu ilayha weeyaan oo wuu la kulmayaa wey waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin si qur'aankaba macnaa wuu la mubaasharoonayaa waa gaadhayaa la kulmaya watufdii ilayhi iyadna wayso gaadhaysaa xaggii oo dee waa kuwaasoo adigu waxaa dhex maraya kulankaas uma bacdigeed yanshuru wuu faafinayaa sirahaa sirteedii sirtiina waa taan sheegna waa waxaa dhexdooda dhacaya markaa ay kulmayaan haddii hadal dhaco haddii ficil iyo xaraka noocii ay dhacdo adugu bal wixii sirti umuurihii buu tafaasiisheedii ka warramaya adigu waa tafaasiishii maa yaqacu baynahuma ayuu kaba warramaya sheeg sheegaya taas kaas baa dad kuwa ugu shar badan kaba mida bal xadiidka ayn laftigiisa dambe ama riwaayada dambe intaynaan gaadhin halkan ina min ashari nnaasi lafdiga ashar ayaa xadiidka kuba yimi in waxaana kolle ay idhaahaan waxaa lafdiga asalkii horta waa asalkii kani waayo afcalu tafdiil oo afcal dee sidii kuma iman jiray wey wasanka kuma iman jiray laakiin markay khayr iyo shar noqoto ayay barhkood luqo kaleba ma sheegaan walow asalkii uu ahaa kan ashar iyo akhyar uu ahaa laakiin maxay tahay in iyagii sharun iyo khayrun lagaba cabiro afcalkoodii oo qur'aankana meelihii ay kuba timi oo dhanna dee ama khayr baa kuba sugan ama shar waana lafdigaasi waa macnihii tafdiilkuu xambaarsan yahay oo waxaas isaga ka khayr badanka ama kaba shar badan umuurahaasay ahayd siiqadii asalkahayd ashar iyo akhyar bay ahayd laakiin in waxa weeyaan waa ama barhkood luqa naadire kaba dhiga barhkoodna maba soo qaadaan oo laakiin waxaa jirta carab barhkood baa iyagu san uguma hadlay waa luqo soo aroortay waa laga badan yahay uun walow naxwiyiinta qaarkood ay inkiraan taas laakiin halkan axaadiista waabay maaha kan une meelo kalena way dhacdayo bal waxaan leenahay waa luqo jirta waana asalkii ee laakiin waa laga badan yahay une maaha luqo laxniya ma aha ibn malik oo kale maha alfiyada kaafiyadiisa oo kale waqaaliban waa su ka cabiro isagu ka yar daqiiqsanaa qolooyinka kale e inkirayo waqaaliban aghnaahumu khayru wa shar oo wuxuu leeyahy inta badan waxaa kaafiyey lafdigan khayrun iyo shar baa ka kaafiyey maxay ka kaafiyey waa can qowlihim hada akhyaru wa ashar way oo in la yidhaha akhyar iyo ashar maxaa ka kaafiyey inta badan khayrun iyo sharun barhkoodna dee lafdiga tan kaley inkireen base xadiidka waa kan inooguma yimi taasi waa xagga bal matalan wax inooguma tacalluqsan oo dee kolley imaam naamne qaadiciyaad iyo isagoo kaba soo naqlinaya labada luqaba waa soo naqlinaya dee axaadiid kalena way dhacday laftiga isagoo asalkii laba isticmaalo in arajulana waa ismigii in ina weey oo min ashari الnaasi dee kolley waa khabarkeedii taqadumay way ina min ashari الnaasi cind اllahi manzilata ywma اlqiyama arajula nin waa ismigii ina markaa nin yufdi ila mraati watufdi ilayh uma yanshuru siraha waxadina moxamed ibn cabd llahi bn numayri wa abu quraybin qaala waxay yidhaaheen labada moxamed xadaثna abu usamata can cumara bni xamzata can cabdالraحman bni sacdi qaala anahu qaala samictu aba saciidin اlkhudriya yaqulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ina min acdami اlamaanati amaano kuwa ugu weyn waxa kaba mid ah cind allahi ilahi agti yowma alqiyaamati arajula nin macnaha kolley amaanadii waxani waa amaana dee kulankan iyo waxoodaa dhexdooda dhacaya waana shaygaa sirta waa kuwa albaabadiiba uxidhay ee dee markaas iyagii waxa weeyaan cid kastaba iskaba qariyey markaa kol hadday taa tahay waa shay sir ah waana amaano marka in laftiga dee amaanata ugu weyn ama amaayaan la khiyaansado kuwa ugu weyn waxa kaba mida cind allahi yowma alqiyaama arajula nin yufdi ila mra'ati haweenaydiisii gaadhayo oo la kulmayo weeye watufdi ilayhi uma yanshuru faafinaya sirahaa oo wixii dhexdooda dhacay tafaasiishii istimtaacooda waxyaalihii dee dhacaya ama hadday waxyaalo qowl ama ficil ama waxyaala u yimaadeen ka dhashay un dee istimtaacoodan sheegsheegayo meelaha dadkii ugaba sheekaynaya oo de waxa weeyaanun in waxay la mid tahay waa shaygani waa dee waxaa sirta ahaa ee laba qariyey ee in la arko oo dadkii loo muujiyo kolley ruux kastaaba dee uu nacayo in markaa iyadoo la sheeg sheego oo dadkii looga sheekeeyo oo dhegtoodii loo kashfiya waxay laba mid tahay un dee wax iyadoo caddaankii ama dee il ahaan lagu tusay oo dee cayaan ba sida axaadiis kale kuba timi bal matalan macno saasi waqaala bnu numayrin ina acdama ujeeddadu ina min acdami halkaa min baanu la imanay lakiin kolley minta waa maqsuudo taa iyo ayuu hoore ayuu sawaab kaba dhiga ama wax maqsuuda ahun sida qurdubi oo kale mafhumkiisa bal xadiidku kolley macnihiisu waa inoo cadyahay waana taan leenahay kolley dee arrintan sanadkiisa kuba sugana way jirtaaye laakiin axaadiis kale oo macnahan kuba timi waxaa jira in xadiid abi daawud iyo qolooyin kale ay wariyeen oo iyadoo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh maala rag iyo dumarba ay joogeen oo kale kolle xadiidka shahr hadduu kuba suganyena dee waa meelihii waa dee in oo xasanulxadiid buu noqdaa dee waxa dee ka riixaya aan laba helin n waxa weeye ayuu la yidhi ma jira nin idinka idinka mid ahoo dee albaabkiisii xidhanayo oo daahiisii sii daysanayo oo xaajadiisii markaa haweynadiisii intuu la gulmo gudanayo markaa dabadeed haddana meelaha ka sheeg sheegaya waa la aamusay dumarkiina waa la hadlo waa la aamusa markaasi haweeney kacday oo ay tiri rasuulka ilaah raggina waa ka inahum la yafcaluuna wa inahuna la yafcalna ha way sameeyaan raggu waxaaso way ka dumarkuna way sameeyaan labaduba waya saasay tihi weliba xadiid kale oo iyadna dariiq kale kuma yimi asmaa bintu yaziid walow kan dee imraa safxa alkhadayn baaba la sifeeye asmaa bintu yaziid baaba iyadoo xadiidkeed iyadaa tidhi inta la aamusay markii la aamusay ayaa tidhi wallahi ya rasuul allah iyaguna way sameeyaan dumarkuna way sameeyaan labadaba waxaasi way jiraan markaasaa rasuulka ilaahi xadiidka muxuu ku yihi arrinkaa ha samaynina kaasi wuxun buu laba mid yahay shaydaan shaydaamad dariiqa kula kulmay oo xaajadiisii ka dhamaystay iyadoo dadku ay wada arkayaan waa caddaanka oo macnuu waxa weeyaan waxaan dee waxaa loo qarinaya waa yaa la arki soomay hayn dee haddii waxa weeyaan laga sheek sheekeeye waa araggii oo kale unoo dhegtii ayaa dee wixii loo caddeeyo oo cawro la fayday oo kale ay noqonaysa marka taasi waxa weeyaan waa shaydaan shaydaano dariiq kulaba kulmay oo dee halkaas xaajadiisii kaga dhamaystay iyadoo la wada arkaya taasun bay kaba dhigan tahay sheeg sheegan iyo taasi bal marka arrinku wey waxaanay bal maalan arrinku waa marka wixii tafaasiishiya lagaba warramayo ama dikruljimaac oo kale weliba xaaja hadday timaado oo kale sade habeen dhaweyd baan soo haynay haweeneydii lahayd ninku wax alla wuxuu isu hayaaba ma jirto de wuxuu isu waa maradaas oo kale bal maradii maahayn maradii waabay se tidhao darfaheedan feedhfeedhan taas oo kale ayuunba wuxiisu yahay waatan riwaayadka qaarkood soo aragnay ama aan soo naqliyay dee inaguma sugnayn kitaabke inuu yihi inii la anfuduhaa naftan adiim oo kale kolkol xaajaa keentay tafaasiil laga warramayna maaha waa jimaac la sheegay uun dahaaraynu kuma soo maray nin dee waxa weeyaan haweenaydi yidhi haweeneydeedii baa laba kulmaya waxba igama imanayaan oo kaleo ma inuu maydhanayo dee my taa miyuu ka maydhanaya waayo manimala iman weydiiyo inii la afcalu ana wahadihi rasuulka ilahi aniyataba waan samaynaa taasi way nagu dhacda aan maydhana marka wuxuu hadduu xaajo yahay tafaasiil la sheeg sheegaya aanu ahayn jimaac la sheegay saas oo kale dacwo ha noqoto ama arrintaasoo maslaxa iyada taasi tii loo jeeday maaha ee waa umuurahan dee dad aan muru'a lahayn oo aan wax dhowranahayn oo wax kaba xishoonayn ay dhici karta ina waxyaalahaas e ay rag iyo dumarba ay kaba sheekeeyaan taas weeye waana shay ammaanaa waa shay sira sheegiduna waa kan rasuulka ilaahi kaba cabire de waa khiyaamooyinka ammaanada la khiyaansado kuwooda ugu waaweyn ama ruuxaasi dadka kuwa ugu shar badanba inuu kaba mid yahay waxyaalaha caynkaasa samaynaya baabu xukmi alcazl casriga xukumkiisii buu baabkiisii yahay kolley waa axaadiis ama aynu dee ma badna ee laakiin duruqdaa badnaan doonta waxaa laga yaabaana inaanu wada gaadhsiin karin meelo qaarkoodna aanu yar baahno ku joogsi ee horta bal waxoogaa ayaan wadi doonaa waa laga yaaba dhib ma laha baabku waayo baabka kasii dambeeya iyo kolley waxyaalo isagana calaaqa la leh ilaa inta ridaac laga gaadhayo ama kitaab ridaac laga gaadhayo waxyaalo calaaqa la leh oo kusoo yar noqonaya way jiraan oo xataa la u baahanba barhkood in lala jamciyo waa dee baabka ama kitaab ridaac una hortiisa xadiis imanaya oo baabkan calaaqo weyn labadihiba waa jiraaye bal horta qayb un baan dee kaba wadi doonaa casriga xukumkiisii casrigu waxa weeyaan un kolley lafdigan cazl waa naqana haddii la yidhaha cazalahu manaa naxawu durkey oye waa tan iminkaba la isticmaalo inu carabi ahaan isaga isticmaalo hebel waa la cazilay oo kale shaqadii baa meeshiisii ama masinku hayay baa laga qaaday oo casrigu dee waa cazlu shay waa tanxiyatu ama faslu can gayri ama iyadoo lagaba fogeeyo casriga halkan nikaaxna waxa weeyaan un dee waana duruqdii iyagu bal markay kolley imika waxa weeyaan wixii oo kale waa tan mala umuura lagaba maarmay oo xubuubtan ama xamliga dee leeya way mancinaysaa iyo waxyaalahaas baa meeshii casriga gale waa ninka haweenadiisii la kulmaya kolley dee liamrin maana ma doonayo inay uuraysatay iyo waxaasuu isleeyahay ayaanu doonahayn markaasoo marka uu isdhaho waa kulankiina waa dhacay markuu isdhaho manidii baa soo dhow ayuu dee debadda ku daadinaya wixii ayuu de waa khaarij araxm isagoo ku daadiya un ama khaarij alfarji ayuu manidii kuba daadinaya markaa isleeyahay waxbaa imanaya kulankiina waa dhacay bal casrigaasi ma banaan yahi mise ma banaana dee kolleyna imika xukm alcasri maxaa inoo iman waa iyadoo in kolkol walow kol waxaan casriga kuba sugnaa haweeneydii inuu jaanib dee xaq iyaduba ay lahayd oo jimaacii xaq bay kuba leedahay ladadiisina dee arrintan bay ahayd istimtaaceedii baa halkaa ay wax ugaba imanayeenoo taasi aanay maanta jirin laakiin marka la eego asbaabihii casriga uu laba iman jireen oo waxyaalahan imika loolaba yimaado dumarkii inay ama kinin qaataan ama waxyaale meeshiiba dee wax lagu awdo oo adigu waxyaale la sameeyo ama irbad laguba mudo si aanay uba dhalin waa asbaabaha loolaba yimaado ayay qayb ka mida ahayd kolleyna waana dee arrin aan marka dambe laga yaabaa cashirka ka dambeeyo un aan eegi doonana majaamicdii dee fiqiga ahayd iyo dee bal taasi umuuraha bal qaraaraadkooda ah iyo waxyaalahaasi waayo aad bay mufiid u yihiin maanta meelahan oon dee soo naqlin doono insha allahu tacaala masalada marka suuraynayne bal waxaan leeyahay asbaabihii casriga uu laba iman jireen ay waxa waa waxaan loolaba yimaado wixii dee lagu horjoogsanaya xamli oo kale oo asbaabahaas qaybi ma jirto waa addoomaha iyo waxaasoo kale markay dee iyagu casriga kuma samayn jireen ee kol ilmaha haweeneydina isku duwaysaa waan uma baahan yahay si aanay u waraysan way u samayn jireen taas oo kale waayo kitaabka inooguba iman doontaa iyada way inooguba iman doontaa bal maala dee n dadkii iyagu addoommo ahaana si aanay addoontani ilmo ugu dhalin waayo hooyadiiba addoona waaba kol mala isagii nuqsaan bay kuma ahayd kol kolba inay umwalado kaba noqoto oonay iibin karin oonay ku tasarufi karin taasoo kaba baqanayena way jirtaaba in awqaadda qaarkeedna haddii nin kale addoonta leeya dee xukumkii markaa markaa ay ahayd ilmuhu xorriyada iyo addoonnimada hooyadu raacaa abaa ma raacaa abaa nasabku ku raaca laakiin xagga xornimo iyo addoonnimo marka macnuhu waxa weeyaan hadduu nin xoriba naag addoona uu qabo addoontuna aanay tiisi ahayn doo dee muadaata waa qabitaan oo naag nin kalaa leh iyadii buu la xukum noqonaya ilmuhu addoomoobaya ilmuhu addoomoobaya marka taasoo kale iyadna ka cararkeed waa umuuro adigu kala duwanay ulaba iman jireen oy dee taasi tan ay kaba addoom aan arki doonno qaybo kaba mida xadiidkay nooguma iman doontaa bal casrigaasi maxaa xukumkiisu yahy ma banaanya mise ma banaana waa taa waayo kol kole waa la odhan karaa casrigii qadcu nasri takriirtii oo la gooyey ayaa meeshii kuma sugnaanaysa taas bal waxa weeya miyu banaanya mise ma banaana bal taa jawaabteeda axaadiisaan kuma arki doonaa jawaabtuna kolley inooma wada dhammaan doonta casharkana ka dambeeya ayay adigu inoogu wada taam noqon doontaa biidn illahi tacaala waayo haddii dee waxyaalo imaka qaybta inoo soo horeysa wax caaridaya ay jiraan kolley jawaabteedii ayaa markaa dambeyn doonta حدثنا حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسار وأبو صرمة بل سند كل من عصبي واجرا تذكر إسماعيل بن جعفر ربيع هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن أما إمام كيلو يقاني rabiicatu ra'yi weeye kaasba weeyaan horaynu kitaabka uguma saarano dee ninka caalimkae iqada ahaa rabiicatu ra'yi loo yaqaaniyo imaam malik iyo dabaqada u sheekha ahaa maxamed ibn yaxya ibn xabaanna waa nin taabiciy oo dee xabaankaasna waaba saxaabiye oo isna hore aynu kitaabka ugu soo aragnay ibnu muxayrisna cabdillahi ibnu muxayris baa la yidhaahayo isagana horaynu usoo maro waa nin iqa ahaa caabid ahaa oo waxa weeyaan صaxaabiga abumaxduuro la odhanaye muadinkii reer maka ahaa rasuulka ilahi muadinkiisii maka laakiin joogay ayaaba dee iskuraan reer ahayn isagana soo koriyo mala agoon bu ahayo xijrigiisa kuma sugnaa markii dambe sham haba dego haddaba ibn muxayris kaas baa muxuu yihi cabdillahi ibn muxayris dakaltu waxaan usoo galay ana aniga iyo waa abu sirmata abu sirma un baan leeyahy waa cusub iyo caawa abu sirmana waa nin صaxaabi oo ansaaro reer beni najara weeye magaciisa in barhkood malik ibnu qays bay yidhaaheen ama malik ibnu abi qays barh baa adigu cagsiyey taasoo qays ibnu malik kaba dhigay ama qays ibnu sirmata barhkoodna way kaba dhigeen bal adigu abu sirma kunyadiisan baan hubnaa xagga magaciisa malik ibnu qays ama malik ibnu abi qays ama iyadoo la cagsiyo qays ibnu malik laba yidhaaho barhkood waxay doorteenba in qays ibnu sirmata ibnu abi sirmata in ibni abi sirmata inuu yahay magaciisu waa nin صaxaabiya muslim baa la gooni noqday bukhaarina صaxiixa wax kagama warina aladab اlmufrad kutubta kale lixda ana waxba kagamaba sugna macnaha muslim waa ku sugan yahay bukhaarina aladab اlmufrad buu kuba sugan yahay kutubta kalena kumaba sugnaa ibn cabdilbar wuxuu ka dhigaa in laysku waafaqsan yahay inuu beder joogay walow ragga qaarkood oo culimadii siyarto aanay raggii beder aanay kuba soo darine lakiin waa nin صaxaabiya weeye kitaabkeenan marka la eego dee wuxuu ku leeyahay laba xadiiث ayuu ku leeyahay me xadiid keliyaaba ku leeyahay laakiin xadiidkan imika ma laha isagu waayo xadiidkan waxaa warinaya ibnu muxayrise wuu ila socdoon buu leeyahy su-aashana uu weydiiyey mata uu ku suganya su-aashana uu weydiiyey laakiin sanadku ibnu muxayris isaga abu saciid kama warinaya laakiin xadiid inoo dambeeyo kitaabu tawba kuwa dambeeya xadiidkii ahaa haddaydan dambaabin ilaahay waa idinkaxayn lahayo kuwa kaloo abuuri laha xadiidkaasoo meel dambe oo kitaab kamida kuwa sugan kaas buu leeyahy imika halkan lama odhanayo waa ruwaadii kitaabka xadiidkan ee waa ninkan kalea ka waramayo wada socdeen laakiin su-aashana uu lahaa su-aasha isagaa lahaa wuxuu yihi fasaala abu sirmata weydiiye faqala wuxu uhi abaa saciidin hal samicta miyaad maqashay rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay yadkuru xaal uu sheegaya alcazla bal rasuulki ilaahay oo casriga ka warramaya casrigna waa ka aan soo sheegnay miyaad maqashay rasuulki ilaahay wax ka sheegaya ama casrigu wuxuu ma banaanya mise ma banaana faqaala abu saciid baa wuxuuhi nacam haa qazawnaa waanu dullay maca rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay maciisa gazwata balmustaliq reerkaa reer banilmustaliq la odhanayo ghaswadiisii kolley waa israacin un ama naxti un sa banilcambarba balcambar ayuu yidhaahaan ayaa banulmustalqna balmustaliq loo yidhi waxa weeyaan waa reerkaa reer banilmustaliq waa qeyb khusaaca ama jirib khusaaco kamiday ahay oo reerkii juwayriya uma almu'miniin bintulxaarisiya ay kaba dhalatood maalintaas baabay sabyigii kaba mid ahayd qolooyinkaa sanadii lixaad ee hijiradana way ahaydba bal matalan waa khandaq dabadii bay ahayd barhkood baa ka yar horreysiiye marka reerkaa reer banilmustaliq ee khusaaco kaba mid ahaa waana ghaswadii kale oo magac kalena way leedaho ghaswatu lmuraysiic waa ceelkoodii muraysiicna waa iyada uun waa ceelkoodii iyaga reerkan ayaanu rasuulkii ilaahay u raacnay oo iyagu maqlay inay ciidan urursadeen inay doonayaan inay sooba duulaano rasuulka ilaahay baa intaanay dee taas ana iman ayuu iyagii kuba duulay fasabaynaa waxaan qafaalanay oo dadkii dee casrigii iyo dadkii la qafaashay ka mid noqday كرائم العرب waa dمرkii cربeed ee فiعna ma أن في saakنهم كرائم waa جمع كريمة marka wuxuu leeyahy adigu waa dad reerkii markii la galay iyagoo ceelkoodii dul jooga ayaa dadka badankoodii gacantaa lagu dhigay oo dee dumarkoodii iyagu qiimaha badnaa baaba kaba mid ahaa dumarka waxaa kaba mid ahayd juwayriya بنتالxariso ilaa markii dambe markii rasuulka ilaahay iyadii intuu xoreeyey uu guursaday reerkii oo dhan dadkii laga hayay de rasuulka ilaahay baa la xidideen waa la sii daayoo la yidhah waa haweeneydii ugu bal matalan waxtar badnayd qoomkeeda iyo tolkeeda oo boqol qoysoo reerka kaba mida oo markaa dee sabyi ahaa ama dadkaa la qafaashay ahaa bal dee waxa weeyaan marka la eego bixukmil dee xarbi iyo tan keenayay adigu dee dadka haddii la doonay la adoonsan karaya istiqaal ayaa iyada sababteed kuba xoroobay hum jamiica liأjriha dulaqaaw fasabaynaa kara'im alcarab fadalat waxaa nagu dheeraatay calayna alcusbatu doobnimadii jeedadu dee doobmay ahayn ee dumarkoodii bay ka dheeraayeenoo mudday soo maqnaayeenoo dee waxay u baahdeen arrinkaas bal markaa taas nagu dheeraatay waraqibnaa waxaananu jeclaanay filfidaa'i furasho oo dumarkan dee haddii ay iyaga sabyi noqday istibrihii marka lagu sameeyo waana inoo dambaysaaba wadcu lmasbiyaat baab baabu inoogu keeni doonaa dee casharkan ku xigaba ayuu insha allahu tacala aan kuba arki doonaaye adigu bal waxa weeyaan taas bacda alistibraa oo kale de haddii ay saa kuba uuraystaan kumay tasarufi karayeen oo umulwaladay noqonayeen oo waxay de haddii dadkoodii ay yimaadaan oo yidhaahaan waanu furanaynaa lacag baanu idin siinaynaa noo sii daayo oo kale dee iyadii waxaabay noqotay taas aanu dee waxa weeyaan iyadii aanu iibin karin oonu cid siin karin oo ayay noqonaysay oo dee bal matalan waxaa ka man iyaga ka xidhmayay hadday uureysato intay umuwalado noqoto in fido laga qaato ama beec iyo waxyaalaha caynkaas iyo sabantan ay u baahnaayeen saban bay doonayeen ayaa kaba xidhmaysay taasna waanu nacnay jaanibkii kalena waanu u baahanay faaradna waxaan doonnay an nastamtica inaan iyagii iskaga istimtaacna intaa dee ay sabiga noo yihiin wanaczila can kana laakiin casrigaasna laba nimaadna oo si aanay uba uureysan aanu dee biyihii dabadda ku daadino faqulnaa waxaanu yidhi haddana isna yidhi nafcalu arrinkaa miyaan samaynaynaa walxaal rasuulullahi sala allahu calayh wasalam bayna adhurinaa iyadoo rasuulka ilaahay dhexdeenna uu joogo laa nasalu xaalaynaan weydiinayno iyadoo rasuulka ilaahay nala joogo ayaynu waxaa kuba dhaqaaqayna inagoon weydiin arrinkani inuu bannaan yahay inaanu bannaanayn فسألنا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi baan weydiinay faqاala wuxuu ihi لاa عalayكم anlا تfعalوا لاa عalayكum bal sida أxaadiiثa ظaahirkoodu keenayaan baan ku soconaya marka hore ilaa matiga ay noogu timaado waxtaa ka duwan oo dee nahyi oo kale ay kaba fahmeen barhkood sida moxamed ibnu sirin iyo xasan albasri labadaa sayd ay kaba fahmeen horta waxaan ku soconayaa daahirka kale iyo dee sidaan leenahay malaha tafsiirka ka mudan weeyo laa calaykum ay laa xaraja calaykum xaraj iyo cidhiidhi korkiina ma ahaanin allah tafcalu waxaynaan samayn casriga inaydaan laba iman oo afaraa ka qaadaan oo iska daysaan wax dhiba oo idinku sugan ama ba'siyo xaggaa idinka imanayaa ma jirto sababtoo casriga waxaa u samaynaysaan yaanay uuraysanin dee arrinkuna taasun kuma xidhna ruuxuu isagoo taa ku talagalay ayaa haddana ay wax dhaafayaan oo ilmi uu iskaba iman karaa iyo waanay dhacdaa iyado iyadoo haweeneydu qaadanayso kiniinkii ay lahayd xamliguu mancinaya iyadoo qaadatay hadda nafteeda de haddii ilaahay qadaray ina iska uuraysato oo kaasi macnaa waxa weeyaan marka arrinkani haddii ilaahay aan u waxqadarinna inay biyo kastaba ilmo kama abuurmaan oo intaasaa la kulmaya ruuxaani waxba kama abuurmahayn kii ilaahay qadaray inay wax kama abuuranto xataa isagoo isla ka ilaali ayaanu ka ilaalin karahayn marka arrinku wuxuu noqonayaa wujuud اlwalad iyo cadamkiisu dee waxa muairkii waa qadarka ilaahay subxaana watacaala haddii rabbi qadaray markaa wax manciyaya iyo wax hor joogsanaya ma jiro haddaanu qadarinna waxba iyadoon waxba laba qaadan ama casrigii laba iman baana waxbaba imanayn marka kol hadday arrintu taa tahay dee wax idinka idinku xambaara samayntan samayn la-aantani maba jirto xaraj korkiina ma ahanin inayna waxa ay iskaba daysaan eeg nahyi markaa ma aha ee waxaan leenahay arrin nahyi kama dhigayso markaa laqbadan bedelayna iyo taqdiirkaan bedelayna marka waa markaan aragna lakin wujhatu nathar ama culimada qaarkood qowlkooda ma kataba allahu waayo waxaan tan aan tahore u horreysiinay hadalkan ba ah ma kataba allahu ilaahay ma qadarin ma qorin khalqa nasabati naf abuurkeed hiya iyadu kaa'inatun ahaanaysa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaama ahaanaysa ilaa oo ilaahay qadaro satakunu waa kaanad waa taa matan dambe satujad waa la helaya oo macnaa haddii ilaahay qadaro inuu naf abuuro wax celin kara oo hor joogsan kara oo ama casli ah ama mancu maalan kiniinkaa dee la yidhaha waxa weeyaan xubuub ku manciyaa ama irbad lagu mudiye kol haddii ilaahay qadare wax hor joogsan karaa ma jirto haddaan la qadarinna wax ahaanayaa ma jirto markaa saa daraaddeed ee casrigan in waxa weeyaan iyo wujuudkiisu marka la eego in waaba xagga qadarkii isku mid buu noqonaya maa kataba allahu ilaahay ma qadarin ma qorin khalqa nasamati naf abuurkeed hiya iyadu kaa'inatun ahaanaysa naftaas ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha haddaan katabo ku tacallujino khalqa aan ku tacallujino kaa'inatun intuba waa iska waa labada way noogu wada hagaagsa ahaanaysa ilaa maalinta qiyama ujeedadu naftii ilaahay qadaray inay ahaato dee waktigaa la joogo ilaa qiyaamada ilaa intaas dee adduunyadu ay joogto oo kale ilaahay ma qadari ilaa oo la helo satakunu waa la heli oo macnaa wax celin karo hor joogsan karaa ma jirto qadarkii cidima celinayso alfaaduna way noo dambeeyaan kale xadaana xadaثanii moxamed ibn اlfarji mawla bni haashimi qaala xadaثana moxamed ibn الzibraqani qaala xadaثana musa bn cuqbata koley labadan moxamed hore umaynaan soo arago moxamed ibn اlfarj mawla bani hashimna malaha xadiidkan iyo mid kale u leeyahay ibn zibraqaana kanun baabu leeyahay labadoodu ninkaa horena waa imaam axmedna la shaar buu ahaayo waa nin saduuqa siay kaba cabiraan oo qoladii tobnaad ee ruwaada ujeeddadu waa dabaqadii imaam axmed un waa dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa macnaa taabici maaha atbaacu taabiciintiina maaha waa dadkii la kulmay kuwa dadkii ugu waaweynaa dabaqadii ugu waaweyneyd oo dee waxa weeyaan kuwa ka yaryar laba dabaqi baa kaba yaraanaya xaggan ruwaadda markaan geestaa eegno moxamed ibnu zibraqaana waa dabaqadan sufyaan ibnu cuyeyne iyoba weeye isagu قال xdثna موسى بن cقبة عن محaمeد بن يحyى بن حباn بhda الاسناaد isناadkuna waa kan imakaan soo aragnay oo can بن محayriزin iyo de can أbي سacيid في معنى xadيiث ربيcة ربيcة الرأي xadيiثkiisi imakaan kama soo baxnay ayun buu la macnaaha غayr أنه qaala wuxuu yihi faإن اللaha ilaahay kataba uu qoray مaعnaa la inta hore ah lا عalayكم anlا تfcalوا hadaba ma kataba lahu bedelkeeni maxaa laftigan dambaa fain allaha ilaahay kataba waa qoray man ruuxi huwa isagu khaaliqu mid abuuraya uu yahay ilaa yowmi alqiyaamati markaa kaasna cidima hor joogsan karto isagoon dareemayn bay waxay ay dhaafi wixii uu kaba abuurmayay xadaثnii cabdالlahi بn mحamed بn asmا الضبaciyu qaala xadaثna juwayriyaة can maliki can الزhriyi can ibni muxayrizin kole mحamed ibn asmا sheekhan mamed cabdالlahi bn mحamed ibn asmا iyo juwayriya horeba inuu soo maray juwayriyahana adeer buu ahaayo waa juwayriyatu bnu asma baa la yidhaha cabdillahi buu adeer u ahaa imaam malikna waa kan wax ka warinaya waanu la simanyay kolkoloo naaficba waxbuu kaba wariyaa naaficne wuxuu yihi can الzuhriyi can ibni muxayrisin can abi saciid bn اkhudriyi anahu akhbarahu qaala abu saciid اlkhudri baa u waramayo wuxuu yihi abu saciid wuxuu u waramayaa ibni muxayris asabnaa waxaanu asiibnay oon helay sabaya waa sabaaya waa sabyi foode de waa dumar dee ay soo qafaasheen oy dagaaladii ku heleen oo gaalo ahaa ayay gacanta kuba dhigeen fa kunna waxaanu ahayn dee istimtaacii dabadeed naczilu bacda alistibraag kuwa casli la yimaado si aanay noogu uureysan baan aanu dee biyihii dabadda ku daadinaynay uma sa'alnaa waanu weydiinay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam can dalika arrinkaas faqaala lana wuxuu nagu yihi wainakum latafcaluuna waa nooع inkaareed ama nefi wainakum idinku latafcaluuna waxaa miyaa samaysaan wainakum latafcaluuna wainakum latafcaluuna maa min nasamatin nafi ma jirto kaa'inatin ahaan ilaa yowmi اlqiyaamati ilaa oo ay dee naf ilaahay abuuray maya uu qadaray inuu abuura ay jirto ilaa qiyaamada laga gaadhayo hiya kaa'inatu waa mid ahaanaysa cid hor joogsan karta ma jirto oo mancin karta وxdثnا نصر بن علي الجهضمي قال xdثnا بشر بن المفضل قال xdثnا شعبة عن أنس بن سيrين عن معبد بن سيrين عن أبي سعيد الخdري قال قلت لh bl xagga سندka eeg waa mla markii hore de أبو سعيد الخdري waa xadيiثkiisii un لakiin maanta شhuعبة wuxuu ka warinaya nin أنس بن سيrين la yidhaaho ninkaasna macbed ibnu sirin horta waa waxay walaalayeen qoyskii moxamed ibnu sirin qoyskoodii weeye waana dad badan bay ahayd oo siriinku malaa dee dadkii sabiyadii ugu horreeyey madiine lasoo geliyey buu ahaa kolley isag iyo xumraan iyo adigu bal maalan dad hor anas ibnu malik baana dee isagu uu addoonkiisa markii dambe waa kitaabeeyo sidiibuu kuba xoroobay bal cumar baaba dee taa laazimiyey isagoo doonayay inuu xooluhu helay iskaba bixiyuu kuba xoroobo adigu sidiibuu kuba xoroobay dad badan buu dhalo labaatan kaba badan dadka labaatankana dad lix ama toddoba iyo ruwaadda ka mid weeyo ha kala badnaadeene axaadiis way wariyeen kolley dee labada ugu muuqashada badan ama xagga cilmiga dabaqa ahaan da ahaan maaha cilmi ahaan ugu weyna waa moxamed ibnu siriin imaamkaas iyo haweeneydii kale iyaguna dumarka taabiciyaadka ah ee kuwii ugu mudnaa kaba mida ama haddii cid laga soo xulo saddex laga soo xulay bay mid kamida tahay saddexda dumarka ugu mudan taabicaadka aynu in badan soo aragnay caalimadayd xafsa bintu siriin labadoodaas laakiin maxaa kaloon maanta aragnaa anas ibnu siriin macbed ibnu sirinna waa ninka qoyska ugu weynaa ilmo sirin isaga ugu weynaa wey waxaana yidhahaan anasunbaaba wax kaba wariye anas ibnu sirin kane macbed ibnu sirin waa isaga ugu weynaa raggan maxamed uu ka wada wenyahay raggan kale uu ka wada wenyahay labadan walaala ah ee ilmo sirin oo xafse iyo moxamed iyana la walaala ah ayaa xadiidkii warinaya kolley kaaweene kariima la yidhahna way soo naqliyeen kuwo kale bal dee lafti xadiidaha kow kuwa yimi saddex walaalo ahoo kala warinayo oo ilmo siriin oo marka dambe anas ibnu malik xadiidki adigu malaa kolley talbiye ku tacalluqsan kaasna waaba jira wuxuu yihi markaas qaala qultu lahu samictahu min abi saciidin qaaladan waxaan ka dhigaynaa shucba ayaan hadalkiiaba dhigaynaa shucba inuu yihi markaa qultu lahu waxaan ku idhi samictahu min abi saciidi abi saciid miyaad ka maqasho qaala wuxuu ihi nacam haa waan ka maqlay bal shucbo markan kama dhigno shucba isagu macbed kamuu warinahayn anas buu kama warinayey waxaan taa horta ugaba dhignay bal waa yar tawjiihin doonaaye laftibaa inoo dambeeya riwaayada tan kuba xigta ee bahzi qaala shucbatu qultu lahu samictuhu min samictahu min abi saciidi qaala nacam waa lafdigaasaa soo socdo bal saasaan shucbe imaka halkan uguma fasiraynaa ee dee ishkaalka laakiin yar jira waxa weeye shucba kama wari anas ibnu siriinku kama wariyey macbed buu kaba sii warinayey macbedna abu saciid buu kaba sii warinayey meeshii in macbedka abu saciid kaba maqlay cid baa uba dhexaysay waana kan leh miyaad kaba maqashay markaa dee mid bay noqon oo ama aan dee ku tawjiihinaynaayo anas ibnu sirin walaalkii macbed ha kaba wariye bal waxaaba la yidhaha isagu baa kaba wariye ha kaba wariye waa ninkaa taabiciga abu saciidna waa soo gaadhay ee inuu abi saciid dib u laba kulmay oo arrintaa walaalkii uu kaba maqlay inuu kaba wariye waa ixtimaal inuu in shucba walow anas ibnu sirin xadiidkii uu kaba wariyey macbedna mar dambe laba kulmay oo uu su-aasha weydiiyey bal iyadna waa ixtimaal xadiidka laakiin dee sanadkiisa labadoodan baa shucba ayaa uu kaba sii markaa shucba anas buu kaba warinaya anasna macbed laftigaa inoo dambeeyo bal umuurahaasi baan ku yar tawjiihinaynaa inaan nidhaahno anas baa dib ula abu saciid arkayba oo uu dib u weydiy yihi maadaa adiguna miyaad ka maqashay xadiidka iyo inuu macbed dib ulaba kulmay markii hore waa sida xadiidka kaba wariye oo markaa ku yidhi miyaad adigu ka maqashay maadaa ka maqlay abu saciid oo qaala nacam can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay laa calaykum ay laa xaraja calaykum alla tafcaluu inaan waxa aydaan samayn oo iska daysaan war wax dhib oo idinka imanaysaa ma jirto sababto fainamaa huwa alqadaru eeg arinku xagga wujuud اlwalad iyo cadamkiisa fainamaa huwa manaa fainamaa wujuud اlwaladi wacadamuhu wey weladka helitaankiisan iyo ilma inuu calool galo amba taa uu abuurmo iyo inaanu abuurmin arrintu casligan ma aha ficilka dadku ay la imanayaan maaha waxani waa wasaa'il iyo asbaabun weeyaane arrinku waa qadar haddii ilaahay qadaro waxu joogsan karaa ma jiro haddaanu qadarin wax keeni karaa ma jiro casliba yaanu jirin markaa kol hadday arrintu taa tahay dee waxa weeyaan inaa waxaanba faraha kaba qaadaan oo casrigan iska daysaan wax cuni markaa idinku sugani maba jirto mala waaba laga roonya waa isagoo bandhigay inay iskaba daayaan casrigan sababtu faa'iido saasou leeyahay ma jirto arrinku waa qadarka taasi weeye fainama huwa alqadaru وxadثna محamed بن المصنى بن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفر xا وxadثna yaحya بن xabيب qال xadثna khالد يعني بن الحارث حا وxadثnي محamed بن xاaتم qال xadثna عبدالرحمن بن مهدي وbهز qalوا جaميعا marka عبدالرحمن iyo بهزi labadoodan iyo khالد بن الحارث iyo محamed بن جaعفر afartooda weeye afartoodaa شhucbo ka wada warinayo qalوا جaميعا xadثna شhucbaة عن أنس بن سيrين بhda الاسناaد أنسna معبد baa ka dambeeyey معبدna أbو سعيد مثlw xadيiثkii mid laba mid ah غayr أن في xadيiثiهim lakiن afartan dambe xadiiثkooda waxaa ku sugnaa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال في الcزر في شhأن الcزر رasuulka ilah isagoo cزr ka hadlayo inuu yihi لا عليكم aلا تfعalوا daكم eg inaydan arinkaas kiina a sheegaysaan oo cزrigaasa aydaan samayn wax dee darara wax xaraja wax ulayso halkaa idinku sugani maba jirto fainama huwa alqadaru waxaan raadka ama taأsiir kale xagga wujuudka iyo cadamku waa qadarka un wa fi riwaayati bahsin bahsi riwaayadiisa waxaa kuma sugnayd oo bahsi riwaayadiisa waxaa kuma sugnayd qaala shucbatu qultu lahu waxaan ku idhi samicta markaa macbedna waa ixtimaal anasna waa ixtimaal wax dee walow inoo faslinaya aanay jirin samictahu min abi saciidin dee say labadooda ixtimaal kautayna waa labada tawjiih ee hore aan soo horreysiiye weye samicta waa samictahu min abi saciidin qaala nacam ha buu yihi bal xadiidku kolley waa inoo socdaa waa duruqdii xadiidkii abu saciid un waxaana kolley sibaan laqbada kusoo wadnay dariiqan inoo imaka kan kuba xigana walow dee ay ahayd inaan yar raaciyo dee waxay noqonaysaa iyadoo ay moxamed ibnu sirin oo raggan la walaali kaba fahmay arrinku inuu nahyi yahay uu kaba fahmay haddii nahyi laga dhigana markaa taqdiirkii horen soo qadarayo cibaaradu meeshii waxa weeyaan dee si kalea loo dhigayaa lama qadarayo taasna waxay u yar baahan tahay labadooda keebaan kala raajax yeelaynaa markaa si dee bal aan hadalkaasi inoogu sii socday markaa waqti dambe halkan baan casharka ku joojinayaa baabkuna uu dheer yahay wallah subxana watacala aclam سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك